mas-uuliyiinta gobolka bakool ayaa sheegay in dad ka badan saddex kun oo qoys ay ka barakaceen magaalada xudur tan iyo maalintii axaddii markay halkaasi isaga baxeen ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaan iyagu ilaa hadda wax sharaxaada ka bixin xaaladda gobolkaasi warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa goor dhoweyd noo soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh dadka barakacay ayaa gaaray deegaano ka tirsan degmooyin ku yaala xadka ethoobiya uu la wadaago soomaaliya gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaa v o a u sheegay in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo qoys inay kasoo barakaceen magaalada xudur markii ciidamada ethoobiya iyo saraakiisha maamulka ay magaaladaasi soo faaruqiyeen kuwaasi oo uu xusay tool inay cabsi ka qabeen shabaabku inay dhibaateeyaan
afartan kilomitr magaalada uguta laga soo arooriyey hal maalinaa laga shaqeynayay gurmudka xoogga ayaa loo sameeyey eeralanka iyo dadka eelka ku degan weli ay degan ma haystaan damaanka joogaan waxa weeye waxaa loo arooriyey maanta wax raashinaa loo arooriyey gurina ma haystaan meelay jirsana ma haystaan laakiin waxa waaye deegaanka ay soo gaareen keliya inay magaalada soo gaareen faa'idaa moogii waxay haystaan male dadkiwada gurigiisii iyo dukaankiisii iyo meeradiisii asigoon soo dardaarimibu ka soo kayay
ururada bulshada rayidka qaarkood ayaa aaminsan in dadka ka barakacay magaalada xudur horaanta toddobaadkan ay yihiin kuwa ugu nugul bulshada kuwaasi oo isugu jira haween dad waayeelaah iyo caruur gudoomiyaha ururka haweenka gobolka gedo faadumo barre ugaas ayaa sheegtay qoysaska xudur ka soo barakacay qaarkood inay soo gaareen degmada doolow kuwaasi oo ay xustay in dhibaatooyin kala duwan ay dareemayaan
ayagoo macnaha mustoomre xuduudda etoobiya iyo soomaaliya oo ayagoo dameera u badan yihiin oo aada u dhibaataysta isuu galeen degmada doolow gurmud baan loo sameeyey guddoomiyaha degmada doolow baadan gurmud u sameeyey iyo ganacsasadii degmada doolow iyo ururadii haweenka faadumo barre ayaa dhanka kale waxay xustay in dadka kasoo barakacay magaalada xudur ay haatan u baahan yihiin in laga caawiyo waxyaabaha asaasiga u ah nolosha aadanaha
marakareecadii iyo maxaanku hadda adigu waxaa la yidhahda amarkiisii unbaa la siiyey koligii in loo sameeyo oo loo bilaabay waxyaabihii ay ku sii noolaan lahayn bay u baahin waxaana ka codsayna hay-adaha suusalka ah inay si degdega qaxootigaas ay gumada u sameeyaan iyo maamuladii ganacsada soomaaliyeed meelkasta ay joogaan iyo jaayidaha soomaaliyeed mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay inay ka xun yihiin barakaca ku yimid qoysaskii deganaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool xildhibaanad sareeda maxamed cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka bakool ayaa codsatay in la caawiyo dadka xudur kasoo barakacay dad aada u fara badan ayaa gobolkaas ka cararay ayaga oo ku qulqulay xuduudda etoobiya iyo xuduudda kenya qof walba meeshuu ka gaaro iyo dhinaca beledweyne dhinacyada u kala carareen meeshaasayta dhibaatooyin baa ka dhacay bishana waa maarso biyo male adduunku waxaan u sheegaynaa gurma deg deg ah in loo sameeyo gobolladaas lagu baaba'ayo ilmihii iyo naagihii jididka ayay ku dhidhimanayaan oo mataqaana biyola'aan ay u dhidhimanayaan meeshaas baaba'a baa ka socda adduunku waxaan u sheegaynaa ay ummadda soomaaliyeedba meel kasta ay joogto dibadda iyo gudaha gobolka bakool gurma deg deg ah in loo sameeyo oo dadkaas lala gaaro daawooyin iyo raashin iyo cadowgaas in laga kiciyo si gaar ahaan ee ciidamada african union iyo caalamka waxaan ka codsanaynaa in meeshaas la gaaro tan iyo markii ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ay ka baxeen magaalada xudur qoysas badan ayaa ka barakacay magaaladaasi kuwaasi oo sheegay inay cabsi ka qabeen shabaabka magaaladaasi soo galay inay waxyeeleeyaan mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho